tanina waa cdgii labaad
alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wlcaaqibatu lilmutaqina walaa cudwana ila cala اظaalimiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf اlambiyaai wاlmursaliin nabiyina muxamedi waalihi wasaxbihi wasalam wabacd baab lacima wixii la cunayay buu baabya macnaha waxa uga jeedaa waxyaabaha qofka bani aadamka uu quuto waxooda xalaasha iyo waxooda xaraamta ah kanoo la ogaadaana kollay min aakad alwaajibaat buu kamidi marka ashyaada asalkooda da waa inay xalaal yihiin madcuumaadka iyo waxa la isticmaalayo ilaa wixii daliilo xaraam yeela mooyaane wixii wuxuu soo horeysiin doonaa xayawaanka ah dabeedna waxa uu ku xigsiinayaa da raashinkii kale la cunayay yuukal waa la cunayaa buli baqar lwaxsh lo-dii debedda lo-dii cidla joogta ahayd qaar looda u ego markaa cidla jooga ayaa jira baqarulwaxshi baa la idhaa wa ximaarulwaxsh dameer dibadeedkana waa la cunayaa oo waa dameeraheenan insiga ah noocooda oo kale uuna u eg faraw iyo waxbaa la yidhaha soomaalida dameerdibadeedna waa la yidhaha farawna waa la yidhaha wadabuc baalkaa magaca la yidhaahdana waa la cunayaa marka dabuc waa waraabaha iyo waxbaa lagu sheega laakin waa jinsi dhan dee waraabaha iyo dhidadka iyo goollo waraabaha iyo weelahaas oo dhami marka la eego waa wixii qaarka horena weyn qaarka dambena u gaaban way isku dhow yihin marka dee waa laga yaabaa inay yar kala duwan yihiin oo micidiisa oo yar iyo waxbay ku sheegaan inkastoo keenani dee micidiisa uu neef geelaba intuu sudo lugtana laan yar ku maranayo geed yar buu ku maranaya lugta dabadeedna neefkiina wuu ka buuxsanaya markaa micidaa fuki weyda waa mici aada u weyn haddii adigu dee isaga lagu fasirana wuxunay noqonaysaa in la yidhaahdo wixii micidalaa laga soo reebay oo dee mustafna uu ka yao naskaa sheegay wasaclam bahalkaa dacawada la yidhaahdo oo isagana dee kanunbu ku yaro dhow yahay walarnab bahalkii sakaaracadka la odhan jiray waa bakaylada bakaylaha bahalka la ydhaha nin baa dee intuu eryaday waktigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam kusoo qabtay orod ilaa rag kala dheereeyay waxaa looga soo hadiyeeyey nabi warig misig oo uu cunayba way dacaadeeyeen soomaalidu hilibkiisaa tirxila iyo waxbay dhaha waxbadee kama jiraan waa dayibaadka un baalkaa qunfudka la ydhaah ayaa isaguna kamid ah baashan waaweyn weeyaan isaguna sidoo kale soomaaliga kashiidana waa la idhaahdaa magac kale magacyaal adugu dhowra ayay leedahay aa qodxaha dhaadheer wey qunfudkaas warmaha le mise maydaan aragba caana qubta waa ta yaryare xidigta la ydhaha dhidadaa waaweyn wey kashiidana malaa waydhaha soomaalida dhidada waaweyna dee qofku ilaahay difaac wuxuu uga dhigay marka qofku kusoo baxo intay isfoorarisay madaxa gelisaan galka ah ayay bahalahana rakibaysa marka hadduu had iyo jeer qofka ku turunturoodo jilbihiisu khatar bay ku jiraan wabarkuna wasolina waa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa soomaaliga waa kan yaryada faraha badan shuuq shuuqa la ydhaha darsin buu isku raacaa marka la erya wuyaaca shuuq shuuqaas wey marka dee shuuq shuuqu sidaad aragtay bakaylaha oonbuu ku yar dhow yahay in yarna uu ka yaryaabon dee dhagihiisaana ma leh wadabyu deeradiina waa xalaal deeradu waa iska macruuftaa dabada gaaban wadabu baashan maansalogoleyda la idhaahdo ama afriyaadin layda naagta jinka ay ku sheegaan soomaalida iyaduna waa iska xalaal wey oo dee xeedhadii nebiga lagu cunay calayhi salaatu wasalaam markii nebigu uu dib isaga yaro taagayna uu ka yaro tindhidhay dee waa kii nebigu lahaa calayhi salaatu wasalaam waa xalaal iska cuna wanacaama gorayadii waa baasha xoogga weyn ee kolley labada lugooda dhaadheer leh shimbirtaa aada u weyn walkhaylu fardihiina waa xalaal iyagana in la cuno oo nebigu calayhi salaatu wasalaam dameeraha wuu naga nahiyey bay leeyihin asxaab laakiin fardaha iyaga dee waa baneeyey oo waa xalaal wey axaadiis saxiixa kusoo aroortay abu xaniifa oo aayadda daliishanayaa yidhaahda xalaal maaha waalkhayla waalbigaala waalxamiira litarkabuuha waziina markaa waxa uu ku daray ziina in loo abuuray sidaa darteed dee qurux kol haddii lagu sheegay lama cunaya buu leeyahay xikmadoodu waa in la rarto dee quruxayd laakin dee axaadiista bayaaminaysa walaa yukalu lama cunayo asinuur asinawr bisada un iskaga fasir dina dibadeeda dheh a dina dibadeeda un bisada walalxasharaat waxaan xasharaadka la isku idhaadana lama cunayo almustahbata ee la karaahiyeysanaya wasakda ah iska liita ka namli quraanjadii wadubaabi duksiyaashii iyo wanaxwihima wixii lamida sida dee markaa wanaxwihimaa kalkhunfusaa khunfusaaga jinacana waa la yidhaha dalandoolinana waa la ydhaha laakiin waxa uu fasirayaa munjidku dee wuxuu sawirayaa dalandoolida qaar kayru mustakbatina waa kamid xasharaadka kaljaraad waalqunfud oo iyagu dee xalaala walaa maa shayna la cuni maayo xalaal maha yataqawaa binaabi micidiisa ku ugaadhsanayo kaalasad libaaxi iyo walfahm harimacadki wanamir shabe shabeelki wadib iyo bahalkaa yeyga la yidhaahdo wadubbi iyo madax kutida aada bahalkeena naguma badna laakiin wadamada dee waa iska yar waa la carbiyaaba oo waxaad arkaysaa iyagoo sidan aduu bahasheenan qarandidun ba waagta qarandidan intay godka yar qorando faranfardaysee nooca ku samaysan doofaarka marka intay carbiyaan bay sankaa ka tolaan dabeedna xaggaa bakistaanta oo kale yabaan ku arkay way iyada iyo daayeer baa isdaba soconaya nimankan eshiyaakuna lacag bay aada u jeceli marka xayawaanka iyo wax dadku ay ka maadsadaan oo loo dhiiba wax yaroo sanaatiya ayay maanta o dhan magaalada wareejinaya kolkaa daayeerkaa iyo waxaa la isdaba wadaya madax ku tidaa markuu dabeetana meel dadku uu ku urursan yahay uu yimaado ayuu madax ku tidaa amraya hawaysisaro taagaysa daayeerkaa markaa miyuusig buu garaacaya madax ku tiduna way jaasaysa waa cajaa'ibtay ka mid madax kutidaasoo jaasaysa iyo daayeerkii u garaacaya qibligii ama durbaankii qofkii arkaaba wuu la yaabaya gaar ahaan dadkaa dee ajinabiga markaa wuxuu kuleeyahay markaad yaro daawato xoogaa ayuunbuu kaa qaadaya lacagta kalama dhaqaaqi maysa mar haddaad daawato markaa dubbigaasi taasay noqonaysa walqirdi iyo bahalka la yidhaahdo daayeerka iyo wanaxwiha wixii lamid a wamaa yasdaadu wixii ku ugaadhsadaa bilmiklab cidida isagana lama cunayo kaa horena micibuha kanina waa ciddi kasaqri waa bahalka la yidhaha gorgorka washaahiin iyo aboodigi waalxidaa iyo dhuuryadii waalquraab iyo tukihii markaa shaahiin cuqaab iyo nasri iyo shaahiin ayaa kala jira nasri iyo saqri iyo cuqaab iyo shaahiin afartu aada bay isugu dhow yihin inagu afartooda waxaynu idhahnaa gorgor iyo coomaade iyo baqaye iyo aboodi carabigana afartaa magac bay leeyihin cuqaabku waa baalkan baqayaha la yidhahdo madaxa buuran oo intuu waxalaha markaas ababa intuu kusoo dego u dhabanaaniyo ayaa markay dhulka u dhacaan buu ciddida kaga jeexayaa beerka markaa bog buu kaga jeexayaa dabeedna beerkuu kala soo baxaa wuu iskaga tegayaaba saqrigani waa gorgorka marka raqda oo kale dee intuu aada usoo buuxo adoonaysa ma dayuurad baad soo degaysa dabeedna ay usii banaynayaan kuwa kale o dhan nasriga isaguna waa waa qeyb kamid ah un dee saqriga oo waa gorgorkii un isaguna hadduu saqrigan yahay xoomaati shaahinku waa boodigan dumarku ay dhahaan carruurta laga qariye dee hoosta cad dushana madow xuda-adu waa dhufatada ama dhuuriyada ama faragoysta quraabku tukaha iska macruufka wey ilaa quraaba zarci kaa isagu dee beeraha un iska daaqeen baktigana cunin hilibkana aan cunin halkaa iska daaqa kaa mooyaane fa yukalu kaa waa la cunaya wamaa tawalada wixii ka dhasha min ma'kuulin wagayri ma'kuulin wax la cunay iyo waxaan la cunin laa yukalu lama cunayo kalbaql waaba buquulkii oo kale faras iyo dameer baa iska dhala marka dee wax la cuniyo waxaan la cunin bay ka koobanta iyadana lama cunaya bu walyacfuur iyo bahalka yacfuurka la idhaah dakar ljawhari dakar aljawhari ana alyacfuura dakaru lxajal wacalayhi falaa yasixu tamhiilu bih liannahu طaahiru walaysa min mutawalid min almutawalid walaysa mutawalida mima dukira yacfuurku waxa uu yahay bu ku xajalka labkiisa waa kaa yaro taqriirka dhigaya marka xajalka markuu munjidku sawirayo wuxuunu dhigayaa shimbir kuusan oo noocan tukaha ah oo ka yar madax buuran guumaysta nooceedaas oo kala un ayuu dhigayaa xajal dayrulxajal buu dhigaya marka kiisa labaa yacfuur la yidhahdaa buu leeyahy haddana meel kalea waxa uu ku dhigayaa alyacfuuru alghazaal taa khazaalkaasi ana u dhowo dee imika boqol markii uu misaaliyey waxaad eeganaysa wax la mustawo ah xagga xajmiga markaa qeyb garanuugta kamid a ayuunbuu yacfuurkii noqonaya yacfuur ayuu noqonaya oo hazaalkaas weeye waa qeyb garanuugta kamid a marka waa kan le dee maaha in lagu misaaliyo boqolka lagama lagala mid dhige isagu ugaadhaa dee la cuno hilibkeedu xalaasha yahay ayuunbaa iska dhashay waxaan la cunin iyo wax la cunaa iskamay dhaleen sidaa darteed in lagu misaaliye isaga maaha qeyb garanuugta kamid on ku daa wayukalu waxaa la cunayaa kullu sayd ilbaxr badda ugaadheed oo dhan ila dibta caraha mooyaane watimsaaxa iyo bahalka ayaxaadka la idhaah oo labadani badda iyo berrigaba way ku noolaan karaan sidaa darteed iyaga de xayawaankii badda way ka duwan yihin wa kulamaa shay dhammaantii darra akluh cunidiisu ay wax dhimayso oo dee in la cunaa dhimayso ka sumi waaba sumti wazujaaji quraaradi waaturaabi ciidi aw kaana najisan ama nijaas ahaada aw daahiran mustaqdaran ama wax daahirahoo la wasakaysanaya ahdo dadku nacayo kalbusaaqi walmaniy laa yaxilu akluhu waxaa waxyaabahaas waa waxxun wey wixii nafta dee kuluu min aayibaat ba le ayibaadka cuna marka waxyaabahan oo dhami dee ayibaat ma ah laakiin waxa ay yihiin wax naftii wax yeelaya wixii dee sun leh maala maskiya abeesadiiyo balaayooyinkaa sunta leh iyagina lama cunayo wixii sun leh laftiisa dee isna qofki inuu naftiisii u cunaa waxay keenaysa inuu dilo waa uu dhinto mid baa jaad buuf isaguu cunoo la sumeeyey dabeedna qaar kale u qabsada waxa uu leeyahay kuwii dee markuu ku dhintay bay leeyihin waa la suneeyey maxaa loo suneeyey isaguba soo muu ogeyn inay sun tahay oo muu cunin kolkaa qofka haddii la yar raashinkaasi uu sunaysan yahay oo uu iska cuno waa muhliku nafsi isagii baa naftiisii halaagay quraaradanina dee waa noocaasoo kaleo qofkii waa dee dhimanaya waabay sheegayeen qaar ay salarka uxisaabsan tahayna yeman bay marka warramayeen idaacaduhu nin dee halka salarka un quraaradahaasi ay ku jiraan oo intoo loo burburiyo o loo yaryareeyo bilaad loogu soo ridayo qadadu aanay ka ansaxayn hataan bilaad quraanadaan loo soo dhigo marka taqriiban waxaa la odhan karaa jin baa cunaya dee qof bani aadama calooshiisa waxaas hadday galaan way googoyn lahaayeen jinba waa la weheliyaa markaa fa in idbara hadduu qofkani haddaba udhibaatoodo waa tii aayaddu ay sheegayse ilaa akli lmaytati baktiga cunidiisa akala minhaa waxa uu ka ca- ka cunaya maa yasudu ramaqa wax neefta un ku celiya macnaha wax si aanay naftu uga bixin uu dee ugu noolaado un addaruuratu tubixu addaruuraat tubixu lmaxduuraat wixii laga xaraantinimeeyey dee baahidu way u banaynaysa sida aayadaada ilaahay uu ku sheegay faman idura gayra baaqin walaa caad qofkii labadaa midnaba aan ahayn ee iska cunada isaga dhibkama hayso laakin waxaa daba taalla addaruuratu tuqadaru biqadariha baahida inteedun baa lagu xadidaya oo dee walaa caadin baa ilahay wy isagoon ka dibirayn tahay qaadanaynin aan ku xadgudbaynin macnaha waxa uu cunayo maa yasudu ramaqahu taasuu uga jeedaa waan u baahdayo waa la ii xalaaleeyo dabeed kabahan aada uga subkanaya ma taalo fa in wajada maytatan haddaba bakti hadduu helo qofki iyo wadacaamal kayri raashin cid kale leedahay aw amase maytatan bakti buu helay iyo wasaydan ugaad wa huwa muxrimun isaguna xaj buu xidhan yahay akalal maytata labada masalada labada masaleba waxa uu cunayaa baktiga oo haddii halkaa raashin bisiloo aada u wanaagsan oo qof ajinabi uu leeyahay ama bani aadam uu yaallo halkanna bakti yaallo baktigan baa ilaahay u baneeyo ruksad u haystaaye baa ha iska jidhshidha kan kaa keyrku uu leeyahayna ha iskaga hadho balaayaa ka dambaysa waaba intuu saamixiba waayaan ama isagoo dee aan kiiba la hadalba u dhintaa midka kale markay isagoo muxrima dee waxa ka xaraam ahaa uganda inuu dilo haddaba haddii bakti iyo ugaadh ay u joogsato dee baktiguu cunayaa on damaan iyo gashi toona loo dabagelayn laakin uganda hadduu qofka muxrimkii dila maxaa macruuf ahaa aljaza dee in hadhowta lagu leeyahay mid la eg neefki inuu keeno waa lagu daba socdaa kan laakin daalac baan loo raacin baabu saydi wadabaaix ugaadhii iyo halkan wuxuu ka hadlayaa wixii la gawracay macnaha habka loo ugaadhsanayo iyo dee gawricii buu xusayaa uu ka hadlaya laa yaxilu ma banaano alxayawaanu neefkii xayawaankaa cunidiisii ma banaano ilaa bidakaat in dee la gawraco un baa lagu cuni karaa hilibkiisa dakaat sharciya gawrac wanaagsan ila samaka waljaraad fayaxilu maytatuhumaa labadaa baktigoodii waa banaayen wixii xayawaanaadkaa hilibkoodii la cuni maayo jeeroo la gawraco waxaan iyagu gawracba u baahnayn samaga xayawaanaadkaa ku jira badda iyo dee ayaxa oo rasuulku waa kii tilmaamayay sala allahu calayhi wasalam inay dadka muslimiinta xalaal u yihiin laba dhiig iyo laba bakti labada bakti kuwan uu ku sheegay kalluunka iyo iyo ayaxa labada dhiigna beerka iyo beeryarada wayaxrumu haddaba waxa xaraama maa dabaxahu waxa uu gawracay majuusiyun wa murtadun wa caabidu wasanin wa nasraaniyu lcarab dadkaasi waxay gowraceen ma banaano in la cuno maxaa yeelay ahlu kitaab baanay ahayn qof muslim inuu gowracay iyo iyo mid kitaab leh oo dee kuwii kitaabka la siiyo dacaamkoodi iyo gawracooda in baa laydin xalaaleeyey ayaa ilaahay suurat lmaa-ida uu ku sheegay darkani dar kutubla ma aha majuusigani dab buu caabudaa murtadkanina dee muslim buu ahaa ridoobay oo kitaabkiisii ka tegay kitaab kale inuu qaatanayna mari mayso hadduu idhaahdo waa yahuudiyoobay ama kristan baa noqday waxayna maraya inu ku ictiraafayna maaha lama ictiraafayo gaalnimadiisii oo la ictiraafay bay noqonaysaa haddii loo arko inuu kitaabkaa tawraad haysta ama kitaabkaa injiili caabidulwasanna dee sanan baabu dul fadhiya isan kitaab mahay nasraniyulcarab carabta kuwooda dee nasaarada noqda oo iyaguna dee kitaab horey lahaayeen ma jirin kitaabkii ugu horreeyey ilaahay usoo dejiye waa qur-aankan kariimka ah markaa kii unbaa ay tahay inay raacaan duu laakin kitaab kale inoo sheegto dee mid u asal u lahaa maaha liana nasaara alcarabi lam tadkul diin almasiix ila bacda tabdiili falaa yakunu lahum xurmatu ahli lkitaab falaa taxilu dabaaixahum walaa tazawuju minh waa dadkii gawra gawracoodu xalaasha noqonaya buu ka hadlay wayajuusu waxaa banaan adabxu in imikana birtii buu ka hadlaya shaygii wax lagu gawracay ويجوز الذبح قورع باب بنان بكل ما شيء دمانتي وحلقو قورعه شيء قاسوا له حد أفله يقطعه وحكو شرعي شيء قان هدو أفليه وحكو قورعي كري ويسكبنا إلا السن والعظم والظفر صدح لا مويان إن صدح ذنو من الآدمي قفني آدم كسوة جيرة إيه وغيره حيوان كلبا كسوة جيرة متصلا shaygii ha ku xidhiidhsanaado aadamigii iyo xayawaankii aw munfasilan ama gooni ha u yaalo laakiin saddexdan maya sinigaa iyo waa iligii iyo laftii iyo ciddidii dee waa kii nabigu nahayey calayhi salaatu wasalaam ee lahaa siniga iyo cadmiguna waa laf dufriganina waa mudyulxabash markaa kuwaas mutasil iyo munfasilna wuxuu uga jeedaa ama qofka ha ku yaaleeno waxa ku gawraco dee ciddi sida wax lagu gawraco waabay ku adkaanaysaa manaa digaagiyo de waxbaa ta dheer biidka oo kale lagu rashi ta dhahay ama mutasil ha ahaadeen ama munfasila lama gawracayo wamaa qudira wixii la kara haddaba neefkii oo dabxigiisii marna la karaya marna uu adkaaday buu xusay haddaba ile waxaa suuragala marna inay neefkii gacanta ku dhigayo marna uu inaga fakado ama ugaarhba uu yihi wamaa qudira calaa dabxihi neefka la kara in la gawraco ushturida waxaa la shardiyayaa qadcu xulquumihi wa mariihi in la gowraco hunguriga cad iyo hunguriga madow oo midna dee naqaska uu maro waa xulquumki midna waa mariiga oo dee raashinkii baa mara marka labadaba in la jaro weeye wayundabu waxaa la suneeyey an yuwajaha ila alqibla qiblada in neefkan loo jeediyo shaygaa madbuuxee la gowracayo wayuxidda ashatra mindidana in oo qofku afeeyo wey si wanaagsan uu afeeyo wayusrica imraaraha marinteedana uu dedejiyo oo dee waa kii rasuulku xusayay sala allahu calayhi wasalam qofku hadduu wax dilayo inuu wanaajiyo dilka hadduu wax gawracayo inuu gawricii wanaajiyo dee aanu ku silcinin neefkan si deg dega qofku waa inuu ya qof gacan fudud oo aan ciirciirayn oo neefkii aayar dhag dhag intuu saa udul saaro markuu marna sii mariyo marna soo mariyo afartuba ay go-aan kacad iyo kamadow iyo labada biyo buuf leh lafta markiiba mididii ay taabatu ka qaado lagu raaxada roone waa sidaas wayusamiya allaha tacaala inuu ilaahayna xusaa waa sunna bay madhabkani qabaan sida dee macruufka adilo fara badan oo aayaad iyo axaadiisana culimada ay usoo qaadanayaan inuu bisinku waajib yahay hadii la yidhaha waa waajib dee la-aantii inaanu xalaal noqonayn baa ka cad laakiin iyagu waxay arkayaan in ay sunno u noqonayo hadii laga tago aanu markaa bakti noqonayn baynamaa qowl saddexaad oo aimadu ay leeyihiin uu tilmaamayo haddii ogaan looga tago in markaa uu noqonayo bakti laakiin haddii dee qofku ilaawo rufica an umati alkhata wanisyaanu wamastukrihu caleyh mar leba qofku inuu ku dadaalo wey wayusalli cala nabiyi sala allahu alayhi wasalam waxyaabaha sunaha waxaa kamid ah wayaqطaca alwdaaja kulah inuu biyo buuflayaasha jaro kuwa dhiiga faraha badan uu marayo inuu iyagana dhac ka siiyo oo wada gooyo dhammaantood oo afartaba uu isu mariya labadaa biyo buufleed ee cunuqa hareerihiisa ee markuu qofku aada u xanaaqo kara kuwaa biyo buuflayaasha dhiiga sida inuu iyagana markiiba jaro wa an yanxara waa inuu dhuun dhabo alibila geeli qaa'imatan mucallaqa mu mucqala iyada oo dee jeeni laaban oo jeenigeedii uu laaban yahay bidix oo waxaa lagu gawracayaa loodii iyo arigiina jiif laakiin geela kuwaana gawrac baa la yaa kanna dee waa la dhuundhabaya dabxi iyo naxrigaasi kalayi sidaa darteed neefkii waxaa loo jeedinayaa qiblada jeeniga bidixna waa laga xidhaya sawaabsadaa ilaahay uu sheegaya wey faidaa wajabat junuubuha neefkii saddex hadin isagoo ku taagan oo dee jeenigiina uu xidhan yahay ayuu iska taagayaa dhinaca ay udhici doonto mooye dhinaca kale markuu qiblada neefkii ujeedo dhugta bidixna aada xidho geesta midigna aada iska taag dabcan xaggu u ciraya xaggu laangaraha ka yahay markaa isagaiyo qoortiina lasoo laabo mid istaahayo jeenigiina ka xidhan buu ku dhufanaya dhag markiiba dhinacaa bidixun buu uciiraya oo dee nabiga iyo sayid cali iyo geeli faraha badnaa ee hadyiga ahaa sidaasay ku gawracaya maalintii halkaa la joogay mina wayadbaxa ina uu gawraco weeye maa cadaaha wixii ibilka ka soo hadhay mubadica iyadoo neefkii uu jiifo calaa janbiha alaysar dhinaca bidix isagoo neefkii u jiifa oo dee waxaa loo jiifinayaa dhinaca bidix waxaana loo jeedinayaa xagga qiblada qofku marka uu dhintee luxudka la dhigaya cagsigii wey qofkana migdi- midigtaa loo dhigaa dee kana waxaa loo dhigayaa bidixda xagga galbeed baa loo jeedinaya waxyaabaha sunaha waxaa kamid a walaa yaksira cunuqaha wayusanu anlaa yaksira cunuqaha qoorta inaanu ka jabin wey oo gagabintan oo kalea lamida masale way gagabiyaan dee kuwan hiliblayaasha dawshada ahy neefkiiba isagoo maqan bay dabeetana ka gaadhsiinaya marka inaan la gagabin lana taabanin weeye sida si wanaagsan loo gawraco deg deg lahayn ila shayga waa shay xalaalnimadiisi la raadinayo walaa yasluqaha xataa tamuut haragana inaanu ka bixinin wey ilaa naftu ay ka wada baxdo oo intay gagabiyeen isagiyo weli isla maqan bay markiiba gawracayaan toban daqiiqo gudahoodna haragiiba waa ka tuureen hilibkiioo saa wada ciyaaraya unbaa kaa hor imanaya markaa waxa wanaagsan balorta neefkii inta ay naftu saaniga wada baxayso in loo kaadiyo oo dee si wanaagsan ha u dhaafto watus wayushtaradu waxaa la shardiyaa anlaa yarfaca yadahu qofkan gawracaya gacanta inaanu ka qaadin fii asnaai dabxi markan uu gawracayo qof ciirciirayo oo dee markuu metal mid jaro hadduu xaggaa u ciiro oo neefkii ay isla dullaamaan ma ma aha bakti buu ka noqonaya laakiin waa intaa uu gawracu socdo waa inuu ku adkaystaa inaanu gacanta ka qaadin fa in rafacaha hadduu gacantii ka qaado qabla tamaami qaطci lxal- xulquum walmari labadaa hunguri isagoo aan gawracooda dhammaystirin hadduu gacanta ka qaado uma qatacahumaa dabeedna intaa kadib uu ku ku laba kaclayuu jaro lam taxila xalaal maaha addabiixatu wahada ida rajaca walaysa fiihi xayaatu mustaqira bian rajaca ila dabxi waxarakatu xarakatu madbuux ama ida rajaca wa fiihi xayaatu mustaqira fataxilu dabiixa saasuu kala fasliyay kaa shaarix neefkii haddii noloshiisu ay kaamil tahay oo dee dhiiguna kasoo yacay nolol dhamaystiran uu ku noqdo dee uu gawraco markaa waa fiican laakiin markuu labadiiba mariyu dee in yar uga hadhuu xoogaa ruquusayu sii daayay iyadoo naftiiba ka dhowdhowday markaa taasuu goortaasuu xaraam noqonaya dee neef baktiyay gadaal ka gawracay wey halkaa xoolaha dee gawracoodiibu ku sheegay ugaadhiina waa tan wa ama saydu ugaadhi fa xaysu asaabahu sahmu meel kasta oo leebku uu kaga dhaco aw iljaarixatu lmucallama ama aygii la tababaray meel kasta uu ka qabto oo famaata dabeedna uu dhinta qabla alqudrati calaa dabxi intii aan laba gawriciisa laba karinna uu dhintay xalla waa xalaal wey kol haddii lagu sii daayey neef aygii iyo wixii lagu ugaadhsanayay aljawaarix taa qur-aanku ku tilmaamay amaba dee leebkii iyo warankii iyo wixii qofkani uu ku ugaadhsanayay uu ku sii daayey dabeetana uu ku dhacay intaa kadibna uu gaari kari waaye macnaha inuu gawraco ayuu kari kari waayey intaa kadibna oo dee neefkiio wuxuu utegay shaygii oo baktiyey buu utegay sayidkii isaga ahaa mar haddii xaaladiisu ay caynkaa tahay waa iska xalaal xalaal buu noqonaya famaata qabla alqudrati calaa dabxi xalla laakiin qeyd buu uxidhay oo waxau ihi idaa arsalahu basiirun taxilu dakaatu marka uu diro qof wax arkaya qof wax arkaya oo gawriciisuna uu xalaal yahay qofka gawriciisu xalaasha ah dee waa qofkii muslimka ah ama ahlulkitaabka ah ayuu gawriciisu xalaal ah kaasi oo wax arkaya ayaa diray shaygan soo qabanaya waxa aygan aygiibuu diray waanu indhaqabay kan diray bismillah buu i markaasuu sidii ku qabtay isagoo dhintayna waa u tegay wuu iska cunaya markaa basiirka waxaa looga jeeda hadduu indhoola yahay ama aanu indhaqabin de in ay kale la qabtay iyo in kale ma arkayo walam yamuti saydu sayidkiina ugaadhaasina aanay ku dhimanin bisiqali sah bisiqali sah leebkan lagu ganay culayskiisa bal bixaddi afkiisa ayuu ku dhintay oo masal haddii ugaadhan marka aada ku tuurto shaygan uu xoog uu leeyahay awgii ku dilo de isagu waa gaar waa waqiid walmawquuda tii la budeeyey baabkeedii bay soo gelaysa nin baa nabiga weydiinaya calayhi salaatu wasalaam icraabka baalkaa la yidhaahdo af soomaaligana garbaqaataha lagu idhaahdo marka wuxuu nebigu ku yihi de wixii afkiisa uu la helo afka wixii uu la helo iska cun laakin wixii uu ballaarhka ugu dhaco laa ta'kulhu fa inahu waqiid waxau yahay markaa noocaa la budeeyey oo kale garbaqaatuhuna waa bud weyn oo lagaga rakibay un dhakada waran laakiin ushaa dhex gelaysa ee usha birta ayaa dhex gelaysa ee samayda masel birtii baa dhex gelaysa usha iminka waranka oo kale birtu ku dhex jiraa tanna birta ayaa caarideeda la fiiqaya dabeedna budka madaxiisaaba la dhex gelinaya labada dhinacba birtaasi ku wataa waa lagu tigaan tiginaya tigaan tiga mataqaana ilaa waxba lagu sharxi maayo marka lagu tigaan tigiyo ayaa dabeedna isagoo sidaa isu sii labarogaya ayuu ama ballaarka ugu dhacaya hadduu afka ugu dhacana dee daf buu odhanaya oo markiiba uu ku libdhaya qaana lagu dagaalami jiray dee beryii hore qofku waramo iyo gaashaamo iyo garmaqaato iyo waxaan o dhan uu iska sidanaya markan uu dagaalamayo dee ninku taa lahen uu ku tigaantigiya kici maayo walmawquudatu baabkeedii si aan usoo gelin sahmigani waa inaanu siqal ku dilin markaa dee rasaasta oo kale ma maxa ma muxadad baaya waxay ku dishaa rasaastu af mise waxa ay ku disaa tiqal iyo culays keebay u badanta tiqal bay u badanta baashani bructure bay ku soconaysa culays aada u xoog fara badan de waaba afkeeda markaa sidaa u eg waabay iska gamuuran tahay da si imika lagu gujiya ama maanta o dhan wax saa loo marinayo halla waxay bastoolada midhaheedaasi yeelayaan qofka ma jiro laakin marka lagu rido de waa culays waxaanay ku soconaysa inkastoo shawkani oo kale marka tafsiirkiisa kaga hadlay ilaa boqol iyo konton sano ka hor baa waktigaa uu sheegayo ahaa in macnaha culimada qaarkood ay baneeyeen uu sheego waxa u yihi haddaba walaa y walaa akalat iljaarixatu shaygan jaarixadiina aanay ka cunin minhu shaygan shardiga labaad waxa weeye neef neefka shaygan ugaadha ah aygan aad kusii daysa waa inuu qabtaa oo aanu waxba ka cunin mukalibiina tucallimuunahuna mima callamakum allah fakuluu mima amsakna calaykum idinkoo diraya barayana wixii ilaahay idin baree dee aqoonta ahaa iyagoo haddaba cuna buu ilaahay leeyay wixii ay idinka idin qabtaan macnaheedu waxa weya hadduu cuno dee maaduu kuu qabto wixii idinka idin qabtaan buu ilahay le dee isagaa qabsaday hadduu cuno fa in maata hadduu ku dhinto bihiqali ljaarixa xalla xalaal buu noqonaya jaarixadani waxa weeye waa wixii lagu ugaadhsanaya ogow ay baad ku ugaadhsanaysay ama bahal kale bahalkiina wuu xoog batay oo masala sakaaradii aad kusii daysay qacdii u horreeyay ku siiyeyba dhulku ku masaxay markaasuu dabeetana culayskiibaaba ku baktiyeyba waa iqaluljaarix kaasi isagoo xalaalku iska noqonay wain ataabahu sahmu haddaba leeb baad ku dhufatay fa waqaca fii maain biyo ku dhex dhacay aw calaa jabalin ama buur baabo kasoo dhacay markii aad leebka la hesho uma taraddaa min wuxuu kasoo daaday uu kasoo wilaawishay boorti fa maata wuu dhintay aw qaaba canhu ama ugaadhiibaa ka carartoo ka libidhay qofka bacda an jurixa intii la dhaawacay ugaadhii ayay kaa fakatay markaasuu raad guray uma wajadahu mayitan ugaadhi oo baktiday buu arkay lam yaxila xalaal ma intana masalo shaki baa jira midda kale waxaa dee ma cadda shaygani wuxuu udhintay baan caddayn oo dee mar walba waxa ixtimaala shay kale masala markan sahmigan uu ku dhacay biyana uu ku dhacay ma biyaha dilay mise laabka labada waa suuragal buurta kolkuu kasoo wilaawishay ma soo dhicidan uu kasoo shalwaday halkan baa dishay mise laabka waa suuragal markan uu qaa'ibka ahaa u kaa fakaday bilaa bahal kale qaniin ama nabar kaleba ku dhac wax waliba waa suuragal waidaa nadda baciiru neef geelihi marka uu fakado ee uu taw yidhaahdo durduriyo iyo wanaxwu wixii lamid ahoo dee nicmoolayda ka midi watacadara raddu waxa adkaatay in lasoo waabiyo oo lasoo celiyo oo waa laga daba yaaco waa laba gaari waayo aw taraddaa fii bi'rin ama berkad weyn oo dheer ayuu ku shalwaday watacadara ikhraaju in lasoo saaraabaa suurogeli weyday faramaahu bixadiidatin qof baa markaa waran ku rideeyey fii ayi mawdicin kaana min badani meel kasta oo jirhkiisa uu kaga dhaca meel kastaba ha kaga dhaca jirhkiisa fa maata sidaasuu ku dhintay xalla dee xalaal weeye bu xadiidkii baa caynka ahaa oo waktigii nabiga calayhi salaatu wasalaam awr baa tawili hala soo qaban waayo nin baa isu taagay oo leeb buu ku galo dhulka ayuu dhigay nebigu waa kii lahaa nicmooleydan awaabid baa kamid ah oo sidaas oo kale u cararaysa marka hadday qaban kari weydaan sidaasun ku sameeye marka haddaba dee neefkan ugaa xoolaha kol hadduu cararay ugaadhi oo kale u noqday lana soo qaban kari waa markanuu berkadan ku dhacayna dee waa neef geelahoo ciidana lama hayo kasoo saara wiishna meesha ma joogo waa baadiye fog sidaa darteed waana ku baktiyaya marka halkaasaa lagu birayn xalaal buu noqonaya meel kasta ama caloosha ha kaga dhaco ama dhabarka ha kaga dhaco ama jeeniga ha kaga dhaco meeshuu doonaya ha kaga dhaco sidoo kale dee neefkaa fakaday neefka alihee la gaari waaye ay halkan joogo inaad tidhaahdo qabo dabeedna uu sidaa kusoo qabto iyaduna waa la mid wallahu aclam bu baabu nadr nadarkii buu ubaabiya markaa nadarka shaygan la yidhaahdo waa xukunkiisu dee kolka hore in la iska daayo wey oo dee qadarna ma joojiyo waa kii xadiidku sheegaya laakiin qof bakiila unbaa kiishadiisa uu inoo furfuraa oo hore waxba uga soo bixi lahaayeen marka wax isugu keen waajibiyo dee wuxuu isku waajibiye un baa laleeyahay soo shub haddaba dabeed shuruudaha uu leeyahay iyo qofkani nadarkiisa suurooyinka uu ka yeelan karo iyo nadaru taaca iyo nadaru lajaaj iyo waxyaalahaas u xusaya kolka laa yasixu nadr nadarkii ma ansaxayo ilaa min muslimin mukalafin fii qurbatin bilafsi intaas waa in la helaa qof gaala horta kama ansaxayo halkan iska dhig mukalafna waa inuu yahay oo dee ilmihii yaraa iyo kii waalaa iyo kii suxsanaaya isagoo isilowsan nadre iyo kuwa waxba kama ansaxayo fii qurbatin kolka uu ku yidhina dee nebigu calayhi salaatu wasalaam xadiidkii saxeixa waxa uu ku sheegay laa nadra fii macsiya macsiyo xaraama in lagu nadraa ma banaana sidoo kale qofku wixii aanu haynin inuu ku nadrana ma aha xadiidkii baa dee sheegay macsiye inaan lagu nadray oo masel hebel inaan dilo ayaa ilaahay ugu leeyahay ama qatiicatu raxim kuwaa maya nadar kuma guntamayo lafdina meesha waa inuu jiraa oo uu dee dhawaaqa laakiin hadduu niyoodo waxba dee kama ansaxaya waa inuu meesha wax ku dhawaaqo wixii lagu nadrayayna saddex qeybood buu qaybsamayaa shay mubaaxa iyo shay qurbo ah iyo shay xaraama shaygii xaraamta ahaa isaga laguma nadrayo de waa kaa xadiidku markaas nahiyey wakadalik mubaaxi ayaa isaguna sidoo kale ah oo aan lagu nadraynin mubaaxiyo macsiyadii midna laguma nadrayo waxaa saddexaad aan lagu nadraynin shaygii waajibka ahaa oo haddii aad tidhaahdo ilaahay waxa ugu leeyahay salaada duhur inaad tukado salaada cishaa inaynaan tukado de maxaa baad iskaga waajibin taxsiilulxaasil baa la idhaha horeba soo kan waajibka kugu ahaa shayga mubaaxa ana maxaa loo diiday nin baa nebiga nebigu nin ar nebigaa nin arkay calayhi salaatu wasalaam meel banaan oo halkaasa dee kaligan war muxuu ahaa kaas waa abu israa-iil baa la yidhi waxa uu ku nadray inuu halkaa taagnaado oo aanu fadhiisanin iyo inuu qoraxda taagnaado aanu harsanin iyo inaanu cidba la hadal iyo inuu soomanaado war soonkiisana ha iska dhamaystiro waa cibaadadaas saddexda kalena hana iska fadhiisto hana hadhaysto daadar dadkana kaasi ha la hadlo markaa mubaaxaadkii wuxuu tilmaamay rasuulku inaan lagu nadray laakiin shaygii qurbada ahaa ilaahay loogu dhawaanayay soon sadaqo xaj sunaa waxyaalahaas wey wahwa haddaba lafdiga la odhanaya lilaahi calaya kada ilaahay waxa uu dushayda ku leeyahay waxaa soomkaa laba ragcadood inaan tukado ama oo salaada aw calaya kada ama waxaa dushayda saaran xaj sidaasuu leeyahay ilaahay waxa uu igu leeyahay inaan boqol kun sadaqaysto boqol kun bixiyo dushayda waxa ah xaj labada markaa tafsiirkooda saasuu noqonay fayalzamhu waxaa ku waajibaya alityaanu bihi shaygan uu ku nadray dee inuu la yimaado ila waa kan sunanimadii ka baxaya waajib buu markaa noqday shayga markaa waa inuu dee shaygii isaga ahaa la yimaadaa waman callaqa nadra calaa shayin haddaba qofka nadarkii shay ku xidha ee shardi raaciya faqaala yidhaahda in shafa allahu mariirii fa calaya kada kaa hebele iga buka hadduu ilaahay caafimaadiyo inaan sadaqaysto yalzimahu lwafaau inuu oofiyaa ku waajiba bima ltazamahu waxaanu isku waajibiyey cinda shifa markuu qofkii caafimaadee shardigii la helo macnaha waxa weeye nadarkan haddii shardi lagu xidho waa la tixgelinaya shardiga hadduu shardi qofkii ku xidho shardiga waa in la helaa waa la tixgelinaya anigu haddaan caafimaada buuri hebel hadduu caafimaada buuri hebelkii hadduu ilaahay isoo badbaadiyo shardigaas u raaciy dee kolka shardigii la helo wixii uu isku waajibiye waa lagu leeyahay ha oofiye marka waman nadara calaa wajhi lajaad na- nadru daaca ayuu ahaa kaas kana waa nadru lajaad waman nadara qofka nadra calaa wajhi lajaad macnaha nadarkan madaxtaag uu kusii jiro ee xafi iyo manci waa nadru lkhusuuma dood baa ka muuqanaysa iyo walqadab cadho uu u yeeray darteed faqaala markaasaa waxa uhi in kallamtu zaydan facalaya kada ila haddaan la hadla ninkaa la yidhaahdo zayd ilaahay waxa uu igu leeyahay intaasoo adduuna inaan bixiyo fa huwa qofka hadalkaa yidhaahdaa bilkhiyaari khiyaar buu ku sugan yahay idaa kallamahu marka uu qofkan la hadlo laba midun buu yeelaya labadiina waa kuwan bayna alwafaa inuu wixii oofiye sadaqada ahaa isku waajibiyey wa bayna kafaarati alyamiin iyo dee dhaarta kafaaradeeda inuu bixiyo nadarulajaaj waxaa loogu magacaabay meeshii khusuuma ka muuqanaysa dood waxaa ka muuqanaya xafi iyo manci labadaa mid un oo waxa uu leeyahay haddii aan ninkaa la hadlo ogabay waa manciye haddii ninkaa hebel aanu guriga ka bixin waxa weeye taasina waa tirtir haddii waxa aanu hebel samaynin waa tirtir marka waxaan uu dee isku waajibinayu meesha keenayaana waxa weeye shay sunna ah waxaasaa ilaahay ugu leeyay buu leeyay waxaasaan dilayaa ma laha taas dee waxay noqonaysaa baabkii kale dhaabti iyo macsiyadii laakiin waxa uu leeyahay waxaasaa ilaahay ugu leeyay markuu caynkaa idhaahdo eraygani dhinacna waa ka nadar dhinacna naa- dhaartii buu ka shabahaa dhinac waa ka nadaro dee waa kan islaazimiye shay cibaado ah ee yidhi ilaahay waxaasi ugu leeyahay shay macnaha qurbo ah oo ilaahay ugu dhawaanayo dhinacna dhaartii buu ka shabahaado xafi iyo manci baa ku jira inuu waxna tirtirsiyayo waxna hor joogsanayo sidaa darteed in la yidhaahdo labadiiba ha wada bixiyo oo shaygii uu isku waajibiyeyna ha bixiyo aarta kafaaradeediina ha bixiyo dee ninkii labadii xukun baa markaa la wada siiyey sidaa darteed waa in labadii xugun midun la wada siiyo lagamada wada dayn karo labadii xugunna lama wada saari karo waa in midun markaa labadii baab la raaciya baabu nadr iyo baabu kafaarat lyamiin in midun la raaciyo wey sidaa darteed bay fuqahada usoo dhigeen labada baabba inuu geli karo qofkani midun inuu midun gelayo markaas waxa uu door u leeyahay wixii uu isku waajibiyey inuu bixiyo ama kafaarat lyamiin bixiyo ninkaa hebel haddaan la hadla bu i boqol kun inaan bixiyaa bu ilaahay uu leeyahy dabeetana wuu la hadlay muu daynini ilan waa kama tegi kare waxa markaa lagu leeyay inuu boqolkii ku bixiyo ama uu kafaarat lyamiin bixiyo fain nadara haddaba haddii uu qofkani ku nadro alxaja inuu xaj tago taa hore aan kugu celiyo waman nadara calaa wajhi lajaad muran habkii qofka nadarkiisa u dhaco iyo walqadabi calaa ay ku jirto oo xabki iyo manci miduunku muuqdo faqaala yidhaahda in kallamtu zaydan facalaya kada waxaasaa dushayda ama falilaahi calaya an afcala kada fahuwa bilkhiyaar isagaa kala dooranaya idaa kallamahu qofkii markuu la hadla muxuu khiyaar u leeyahay bayna alwafaa'i wuxuu isku waajibiyey inuu fuliyo wa bayna kafaarati lyamiin iyo dhaarta kafaaradeedii inuu bixiyo dee xagga dambe inoogu imaantaa kafaarat lyamiin oo labada baab mid uunha loo qaado fain nadara haddaba haddii uu ku nadro qofkani nadarkiisii baa sifo u dhacayo markaasuu sifadii bedelay maqsuudkiina waa la helay taasuu ka warramay fain nadara haddii uu ku nadro alxaja raakiban aniga oo wax fuushan inaan xajkii taga ayaa ilaahay igu leeyay bu xaja maashiyan waabu isagoo lugaynayu tegay ee waxbaba muufuulin aw nadara alxaja maashiyan ama waxa uu isku laazimiyey in uu ilaahay caabuduu soo daacaysto isagoo lugaynaya faxaja raakiban lugiba may u suuroobina dee gaadiid buu fuulay ajza'ahu horta marlayba daacadaa iyadaah way ka ansaxday oo xajkaasi waa ka guday wa calayhi damun dhiig baana ku waajibay oo markaa dhiiggani wuxuu ugu waajibay dee mukhaalafada uu sameeyey qofkii muxrimka ah mukhaalafaadkii uu kolku sameeyo dhiig uu ku waajibaya nooceedii oo kale ayuu markaa arrinkiisi u dhacay maqsuudkii weynaa waa la helay oo daacadiiya gudashadeeda dee horta xadiidkii baan usoo gelayaa oo ahaa qofka ku nadra inuu ilaahay adeeco falyutic dee ilaahay ha adeeco sidaa darteed qofkani dee xajkii daacad ahaa la yimid laakiin sifadiibaa nadarku sifa uu watay ayaa meesha ka baxay idan markaa mukhaalafuu la yimid mukhaalafadaa dhiigun baa ugu waajibaya oo qofkii am ixraamka soo dhaafay baabkiisii oo kale unbuu noqonaya amaba waxyaabihii waajibaadka ahaa khilaafay wain nadara haddii uu ku nadra haddaba qofkani ila lmudiyi tegitaan ila lkacbati uu tago aw masjid lmadinati uu tago aw ilaqsa uu tago lazimahu dalik horta arrintaasi waa ku waajib inuu sameeyo wayajibu markaa waxaana waajibaya an yaqsida alkacbata bixajin aw cumra xaj iyo cumro inuu midun ula qabto kacbada waxaa kaloo ku waajibaya haddii aanu kacbada ku nadrin inuu kuwa kale ku nadray wa an yusaliya inuu ku tukado fii masjid almadina aw ilaqsa labadaa masjid marka uu midkood ku nadrayna dee salaad ha la tago aw yactakifa amaha ictikaafo masaladani waxa ay iyadu khuseyneysaa qofkani waxa uu isku waajibiyey oo uu ku nadray inuu daaco la yimaado oo daacadaasina ay noqonayso saddexdaa masjid oo uu tago saddexdaa masjid halkaa uu ku sheegay haddii nadarkiisuu noocaa yahay wuu guntamaya nadru daacana waa loo arkaya falyutichodii xadiidku uu sheegay buu soo galay laakiin habka uu saddexda masjid utegayaa kala duwan masjid alxaraam ama xaramkaba marka la gelayo loo qastayo dee camalun baa lagu galaa xaj iyo cumro midun marka iyuu iska teginune ama xaj ha xidha ama cumro laakiin labada masjido kale dee iyaga xaj iyo cumro looma tago masjidka rasuulka iyo masjid ulaqsa sidaa darteed waa in salaad iyo ictikaaf qurbo ama daaco noocaas waa inay kusoo gutaa labadooda waxay usoo daliishanayaan marka xadiidkii saxiixa laa tushadu arixaalu ila ila halaaثati masaajid masjidi hada wa masjid alxaraam wa masjid alaqsa amaa masaajidii kale dee waa ka halkaa ku sheegay inaanay waxba waajibeyn saddexdaa masjid iyaga hadii qofku uu ku nadraa inuu tago wuu tegaya halkooda ha u gudba laakin masaajida kale maya iyo meel kale doona oo kacbadana ha ula qasta buri markaa xaj iyo cumro midu kuwana ha ula qasto salaad an yusaliya aw yactakif labadaa midu ila iyaga cumro iyo xaju lama tegaye wain nadara hadii uu qofkani ku nadro almudiya tegitaan ilaa kayrihaa meel kale uu tago oo min almasaajid masaajidadii kale mid kamida buu doonay inuu tago lam yalzamhu taasi waajib kuma aha liannahu laysa fii qasdihi qurbat liana almasaajida kulaha bacda almasaajid halaata mustawiya hadduu masjid ku nadro masal masjidkaa dumbuluq ilaan ku ictikaafo ayaa ilaahay ugu leeyahay u wax dheeraada ma kale lahaa masaajida kale ee kuu doono ayuu markaa dee ku ictikaafi karaa ka agtiisa ha tago oo laba arrimood ba saddexdaasi dee dheeraad bay uleeyihin nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xusayay salaadoodu dee inay dheeraad leedahay oo kan ay boqol kun tahay oo kuwa kalena ay kusii xigaan inay la ajri tahay buu sheegaya waxaa kale uu sheegay dee saddexdaa masjid si gaar u cayinay oo inaan meel kale loo safraynin ayuu xusay iyadoo taa naska la raacayo masaajidada kale way siman yihiine hadduu mid ku nadray waxba waajib maaha inuu tagee dee kuwa kaleba ha iska fadhiiso oo ha ku cibaadayso wain nadara almudiya ilaa kayriha saddexdaa mid aan ahayn buu ku nadray min almasaajid lam yalzam oo dee way siman yihiin cilladu waa iyagii oo aan waxba isdheerayn waman nadara haddaba qofka nadra sawma sanatin bicayniha oo sanad gaar ahaantiisa ayuu yidhi sanadkaa inaan soomo ayuu isku waajibiyey lam yaqdi ma qalaynayo ayaam alciid wاtashriiq waramadaana wa ayaam alxayd wاnifaaq intaa ma qalaynayo sanadka soo socda inaan soomo ayaa ilaahay ugu leeyahay bu oo saasuu nadar ka dhigay laa saama man saama dahan inkastuu xadiidkaasina macnaha tilmaamayo de aimada qaarkood ay tilmaamayaan inaanu guntamay qofka sanadka o dhan wada soomaa soom kaamil ah masdoomin bay qaarkood usoo qadaraya qaarkoodna waxa ay leeyihiin laa saama man saama dahra waxa loo diiday dee waxa ku jira maalmaha ciidihii iyo hadduu sanadkao dhan wada soomo dee ciidihii iyobaa ku jira ayaa tashriiqii iyo maalmihii aanay ahayn in la soomo ayaa ku jira sidaa darteed baa loo diiday sanadka isubaxiskiisa boqolsoonka loo diiday sanadka o dhan qofku isu bixiyo marka waa qolyaha qaban dee in xadiidka sidaa taawiilkaa usaaraya leh maalmaha soomkoodu xaraamta yahay oo ku jiro awgeed baa loo diiday sanadii inuu soomo qofku is- isu wada bixiyo laakiin haddii dee maalmaha uu ka saarayo wuu soomi karaa marka hadduu yidhaahdo sanadkaa ayaa ilaahay igu leeyahay inaan soomo nadarkiisu kaa u noqdo waxa iyaga aanu ku daraynin dee maalmahan ciidii ayaamu tashriiqi iyo ramadaanka iyo de isagu markiisa horeba dee aan nadar ku guntamaynin oo waajib iska sii ahaa hadday dumar ahayd maalmihii xaybka iyo nifaas iyadana waa ka baxeen waman nadara salaatan qofka salaad ku nadra salaad un buuli lazimahu waxaa ku waajibaya ragcataan laba ragcadood lilahi calay an usaliya inaan tukado ayuu ilaahay igu leeyahy salaad buu igu leeyahay dee salaad teeda dhexe waa laba ragcadood salaatuljinaasana kagama ansaxay dee mid qura inuu tukado witrigiyana maya laakiin laba ragcadood iyo wixii kasii badan labunbay ayuunbuu kaga furmayaa nadarkaas aw cidqan ama waxa ui lilahi calaya an actiq markaana ajzaahu waxaa ka gudaya maa shay yaqac uu ku dhacayo calayhi dushiisa alsmu smu lcitq oo ah markaa mid yar iyo mid weyn mid gaalih iyo mid muslima mid ceeblah iyo mid kaamila hadduu addoonun xoreeyo nadarkaa wuu ka baxayaa markaa baabunadrna dhowrkaa masalo ayuu kasoo qaatay nadru taaca wa nadru lajaad iyo nadarkaa markaa masaajidada si gaara ugu sii saabsan wallahu subxaana watacaala